dagaalka iyo duqimaha yuhuudda ee jiida ghaza ayaa weli ka soconaya marinka ghaza waxaana uu maanta oo sabtiha galay maalinkii boqol afartan iyo koobaad oo xidhiidh ah cadowga yahuudda ee mujrimka ayaana xadgudubyo kala duwan ka geysanaya qeybaha ay ka kooban tahay jiida ghaza waxaana dhanka kale magaalada lagu dhigbixinaya yahuudda xaqiidiinta ah waxaay yahuuddu saacadii lasoo dhaafay ku kaceen xasuuqyo foolxun oo ka dhannaa dadka muslimiinta ee ku sugan marinka ghaza waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid ah muslimiinta halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxayna duqeynta sidoo kale burbur baaxad le soo gaarsiisay goobaha iyo guryaha la bartilmaameysaday magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxay saacadihii lasoo dhaafay martigelisay duqeymo cashwaayi ah oo uga imaanaya dhanka sahaynada yahuudda waxaana ku waxyeeloobay dad badan oo muslimiin ah madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada khanyonis waxaana duqeyntaasi madaafiicda loo adeegsaday ku nafwaayey in badan oo ka mid ah muslimiinta halka ay ku dhaawacmeen toobanaan kale dadka ay duqeyntaasi haleeshay ayaana u badnaa haween iyo carruuran waxba galabsan madarasada casqalaan ee ku taala bariga magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxaay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana halkaasi ku shiiday afar ruux oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee joogay madarasada waxaana ku dhaawacmay qaar kale oo iyaguna ka mid ah dadkaasi duqiimaha afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada khanyonis waxaa ku shiiday in ka badan sagaal iyo toban ruuxoo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida ghaza waxaasna laga soo sheegayaa duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhaawacmay duqeynta ayaana la geeyay isbitaalka shuhadaawlaqsa ee muqayimka waxaana uu isbitaalka martigelinayaa dhaawacyo badan isagoo ay weliba bartilmaameysanayaan sahaynada yuhuudda magaalada diirilbalax gaali ku socdaalaya wadada abuuxusni duqeyn ee la beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday lix ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen tiro ka badan lix ruux sidoo kale madarsa taabacsan hay-adda norway ay beegsadeen diyaaradaha yuhuudda waxaana halkaasi ku shiiday in badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa madrasada wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza ayaa sheegayso in duqeymaha ciidamada yuhuudda ee afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ka geysteen jiida ghaza ay ku shiideen in ka badan boqol iyo afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo lixdan kale iyadoo tilekoobkii ugu dambeeyey la sameeyey maalintii shalay ay sheegayso in dagaalka ghaza ee soconaya ku dhowaad shanta bil ay ciidamada yuhuudda ku kaceen in ka badan laba kun shan boqol toddobaatan iyo saddex xasuuq cuslimo ah oo ay ku shiideen in ka badan soddon iyo lix kun oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen lixdan kun oo shacab ah waxay dhanka kale weeraro xoogugal ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada ku yaala daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahayanada yuhuudda waxayna dhibaateeyeen dadkii deganaa halkaasi magaalada alqaliil ee ka midka dhulka falastiiniyiinta ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda waxay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysteen weerar rasaaseen ah waxaana laga maqlay gudaha magaalada dhawaqa bambooyin ay tuureen ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xoog ku galeen deegaano iyo mandiqado ku yaala daanta galbeed waxayna xadgudubyo kala duwan ka geysteen deegaanadaasi iyagoo dilay qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada kuwa kalena ay xabsiga u tixaabeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqiimaha yuhuudda ee jiida ghaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada dhacadaanta galbeed weeraro kala duwan iyo howlgallo ay ku xidheen dad badan waxaana dadka ku shiiday howlgalladaasi ay gaarayaan in ka badan saddex boqol sagaashan iyo sagaal ruux halka ay dhaawacmeen ugu yaraan afar kun iyo shan boqol oo qof sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza geesta kale ciidamada yuhuudda ee sida dulmiga kusoo galay ghaza ayaa la kulmaya dagaallo qaraaroo laisku riiqmay waxayna ku khasaarayaan maalin walba askar iyo saraakiil tirabeel ah iyadoo ay qaar badan oo ka tirsan askarta iyo saraakiisha ay sheegayaan in dagaalka ghaza aan lagu guulaysan karin juhud iyo dadaal kastoo ay bixisa maamulka yuhuudda ciidamada muqaawamada waxay gaadhay mikraafo maraya xaafadda alzeytuun ee bariga magaalada ghaza ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goobta ayuuna ku basbeelay gaadhiga waxay sidoo kale kooxda muqaawamadu sheegeen in saddex ka mid ah ciidamada yuhuudda ay ku hubsadeen dhimasho ka gadaal markii ay soo rideen diyaarad helikobtar ah oo maraysay magaalada khanyonis gaar ahaan xaafadda al amal goob isku imaatina ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay muqaawamadu la dhaceen hoobiye khasaare baaxadle ayaana soo gaaray ciidankii ku sugnaa isku imaatinkaasi bismillaah
سدد يا رب فيهم يا رب
لا عيون الحد وخالد عيونك وخالد لا عيونك وخالد
sidoo kale ciidamada muqaamada ayaa beegsaday laba gaari oo ah kuwa gaashaaman oo maraya xaafadda al-amal ee magaalada khan yunis waxayna halkaa ku dileen afar askari iyadoo ay daawaceen kuwo kale
يا الله اكبر
وين إيه؟ هنا واحنا قاعدين صوت يلا اجل اجل
ciidamo ka tirsan yuhuudda oo ku socdaalaya magaalada khan yunis ayaa waxay la kulmeen weerar dhabagal ah oo si wacan loo soo qorsheeyey kaamiinka ayaana ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan waxay sidoo kale sheegteen muqaawamada in ay ku dhowaad lixdan hoobiye ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda khasaare lixaadle ayaana dhabarka loo saariyey yuhuudda gaari gaashaaman oy wateen askarta yuhuudda ayay ciidamadan jugtu culus ee muqaamadu la dhiceen qoriga arbijiga goobta ayuuna ku basbeelay gaariga askartii la socotayna waxay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac milatariga muqaamada waxay sidoo kale laba weeraroo dabagalla u dhigeen gaari mikraaf ay wateen ciidamada yuhuudda waxayna gaarsiiyeen khasaaro xoogan sidoo kale dhanka barya dhanka waqooyi ee magaalada khan yunis ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay dagaallo xoogan oo lagu jebiyey saynada yuhuudda waxaana muuqaalo u baahiyey iclaamka muqaamada lagu soo bandhigayaa dagaaladaasi oo ka dhacay waqooyi iyo bari ee magaalada khan yunis dagaalyahanada muqaamada waxay beegsadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala xaafadda azituun ee magaalada ghaza wixii askar ahaa ee joogay halkaas ayaana waxay noqdeen kuwa carara iyo kuwa dhaawacma iyo kuwa goobta ku qurbaxa baktigooduna iyuhu cunaan sidoo kale waxaa muuqaal kala baaye lagu arkayaa ciidamada muqaamada oo beegsanaya gaari gaashaaman iyo gaari mikraafa oo ay wateen ciidamada yuhuudda goobtaasi ayuuna ku burburayaa kadib markay yaala shagantaalka alyaasiin boqol iyo shan